جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaaka aan idinkugu heedna waxaa ka mida ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe weeraro qorshaysan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa xabsiga degmada garbaharey ku xirtay siyaasiyiin taageeray maamulka riddada jubbaland gaadiidleyda isaga kala gooshta muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa shaqo joojin ku dhawaaqay kadib markii maamulka riddada hirshabeelle uu isbaarooyin xaddhaafa soo dhigtay shabeellaha dhexe maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay ayaa degmada buulafullay ka bilaabay mashruuca la dagaalanka cayayaanka taasoo ay si weyn u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmadaas kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadah ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada xudur maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي
waa arbaco lix iyo tobanka dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe warkan iyo war kale oo ku aadan weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka cadaalixi ee hoostaga degmada roningood ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkaasi ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dilay shan askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay sideed kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonya maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday inta u dhexaysa degmada dayniile iyo deegaanka ceelshaale qaraxa ayaa haleelay gaari cabdibilaah waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa uu haleelay dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose howlgalladani khasaaraha lagu gaarsiiyey cadowga allah ee ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe banaadir iyo shabeellada hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la dirarka ah kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir kooxda riddada soomaaliya ayaa xabsiga degmada garbaharey ku xirtay siyaasiyiin taageeray maamulka riddada ee jubbaland casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya magaalada garbahar ee gobolka gado ayaa tibaaxya ee maleeshiyaadka riddada ee gacanta ku haya magaaladaasi ay saacadihii lasoo dhaafay xireen siyaasiyiin ku sugnayd magaaladaasi kuwaasoo dhowaan taageeray maamulka riddada ee axmed madoobe siyaasiyiintan ayaa dhowaan shir ku qabtay gudaha degmada garbaharey waxayna shaaciyeen inay taageereen maamulka riddada jubbaland ee axmed madoobe iyagoona sidoo kale eedeemo xoogan u jeediyey kooxda riddada soomaaliya ee hogaamiyaha u yahay xasan guurguurte maamulka riddada jubbaland ayaa ka hadlay xarigga siyaasiyiintan waxayna sheegeen inay cambaareynayaan xariggaasi iyagoona ku eedeeyey maleeshiyaadka riddada ee ku sugan degmada garbaharey inay dhibaatooyin ku hayaan dadka taageersan ee ku sugan magaaladaasi tan iyo markuu bilowday khilaafka u dhexeeya xasan guurguurte iyo axmed madoobe waxuuna khilaafkaasi si weyn ugu baahay degmooyinka gobolka gado ay ka joogaan murtadiinta dagaala u dhexeeya labada dhinac ayaa ka kala dhacay degmooyinka ay ka mid yihiin doolow iyo degmada baardheere halkaasoo maleeshiyaadka riddada ay la kala safteen axmed madoobe iyo xasan guurguurte mahadsanid casaam gaariidleyda isaga kala gooshta muqdisho iyo gobolada dhexe ayaa shaqo joojin ku dhawaaqay kadib markii maamulka ridada hirshabeelle uu isbaarooyin xaddhaafa soo dhigtay shabeellaha dhexe nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya darawallada kaxeeya gaadiidka ka howlgala gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa cabasho xoogan ka muujinaya isbaarooyin xadaaf ah oo wadooyinka uu soo dhigtay maamul goboleedka ashaarar dirarka ee hirshabeelle gaadiidleyda oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in lagu soo rogay lacago boqolaal doolar ah taasi oo aysan awoodin waxay si gaar ah dhaca dadweynaha ugu eedeeyeen cali guudlaawe iyo maamulkiisa waxay tilmaameen in madaxda maamulkaasi riddada ah ay iska dhigatireen baaqo ay u direen marba marka ka dambaysan lasii kordhinayo lacagaha baada ah ee ay ka qaadaan gaadiidleyda isaga kala gooshta caasimada muqdisho iyo gobolada dhexe ee soomaaliya gaadiidleyda qaar waxay sheegeen in lagu soo rogay lacago baad ah oo dhan toddoba boqol oo dollar waxay sidoo kale sheegeen in tan iyo sabtidii ay gaadiidkooda ku xayiran yihiin muqdisho shaqo joojinta ay sameeyeen ay sii socon doonto qaar ka mid ah gaadiidleydu waxay tilmaameen in lacagaha baad ah ay usii dheer tahay dhac baahsan oo loo geysto gaadiidka iyo sidoo kale dilo lagula kaco dadka rayidka ah ee isticmaala gobolada dhexe waxaan cabasho ka nahay maamulka cali guudlaawe oo ku soo aruuray boorsada cali guudlaawe oo keliya baabuurtan waa sucaweysay wadda io marta waa la waayey yacni miisaanaddii waa ku badatay gaariga biijigaa lacagta laga qaado go-anbaag afar boqoloo dollar ee cagacagayhe gaariga tiamkaa lacagta laga qaadana toddoba boqoloo dollar ee cagacagayhe lacagtaas waa bixi weyney gaariga liila calaawiya lacagta laga qaado go-anbaaga waa toddobaatan dollar dhaydayda waa boqolo labaatan dollar lacagtaas waa la bixi waayey dadkii waa ay qaadi waayeen gaariga xataa haafwada kiishka hal dollaray ugu dhufaayaan sidaas darteed maamulkaas waa ka socoweyney waa ka shaqay weyney in badanna xiriir la samaynay xiriirkii uu naga goostay saddex jeeruu lacag nagu diray yacni laba bilood ka bacdaba lacagaa la kordhaa laba bilood ka bacdaba lacagaa la kordhaa dalkii iyo dadkii waa baaba'een dadkii waa shaqay waayeen baabuurtan dadka iskale waa ujeediin waa cagabarar garaashmankay iska yaaliin sabdi axad ilaa isniin ilaa talaado lama shaqaynin mana shaqay doonaanaan kudha ilaa xaajadaas ha loo helo gaadiday haddaan nahay saas waa ku shaqay weynay ammaankii la sugumaa dadkii waddaduu ku dhammaaday maalkiisa waa dhammaaday baabuurtii garaashay gelisheen waa kuwa gadaashayna taagan gawaad lama soo bixi doono ilaa ha looga helo dhibaatadaas taagan dhibaatan u adkaysa weyna waayey in badanna waa ku celilay laakiin waxaanu wax dhammaadiya waay maamulka hirshabeelle khaasatan inuu wax qaata unbou yaqaan wax kaloo ou yaqaana ma jirto maamulka hirshabeelle gaar ahaan isbaarada u taalla ceelcadda ilaa raagacelle waxay naga qaadaan lacag ku dhow saddex boqoloo dollar lacagta go'aanbaag saddex boqol shan boqoloo dollar waaye marka biijiga waaye tiam kale waa toddoba boqoloo dollar hadda baawurtayn waa wada dhignay hadda dadka mataqaan aan u shaqay jirnay dadka aan u shaqaynay ilaa alkowsar ilaa aaliba ilaa raagacelle raashinkaas hadda waxaa looga keenaa boosaaso waa dhignay gaadiidadanunka madacadii magaalada muqdisho ka imaan jirtay way xayiran tahay annaka looraan qaadnaa dadaan qaadnaa loorka aan qaadna markaa isku dhufanno oo ninka la yidhaaho iisheeg aan gargaraacnay oon gaadiidkii shidaalkiisii isbaaradii wixii aan ku darnay waxba waa noogu soorida anakaa dee nogula yeesha markaa xamar ka baxan cabashada ka timid gaadiidleyda isaga kala gooshta gobolka banaadir iyo gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa kusoo beegmaysa xilli maalin ka hor toddoba baawur oo kasoo amabaxday magaalada muqdisho kuna sii jeeday magaalada gaalkacyo lagu afduubtay gobolka shabeellada dhexe gaadiidka oo ay saarnaayeen boqol iyo soddon qof ayay maleeshiyaad ridada ka tirsan ku afduubteen inta u dhexaysa deegaanada wargaadhi iyo cadcadday sida uu xaqiijiyey nin u hadlay gaadiidleyda waxayna qayb ka tahay dhibaatooyinka ay sida joogtaha ula kulmaan dadka rayidka ah ee ku safra deegaanada uu cadowga kaga sugan yahay shabeellada dhexe mahadsanid abuusheyba maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay ayaa degmada buulafullay ka bilaabay mashruuc la dagaalanka cayayaanka taasoo ay si weyn u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan degmadaas bashiir muxiidiin abow ayman ayaa warbixintan inoo haya ogeysiis maydoo ogeystayaanaya dadka ku nool degmada buulafullaay gaar ahaan xaafadda cusmaan iyo cumar eraabtung numayn lahabuufi xaafadda cusmaana lahabuufi waa mashruuc lagula dagaalamayo cayayaanka kaasoo u istaagay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay oo kaashanaya maamulka islaamiga ah ee degmada buulafullaay iyagoona mashruuc buufina ka bilaabay xaafadaha degmadan may weela saanaa hal diyaar garoobooy langala lankee edes oo hadda dhamman oo jikiyaalkii walaagay alaabtay halaska dalabtiro meel hal dharaariyey lan walba macauntiis raashuunka dharka meel nadiifa hal dhikoy hawshan waxaa fulinaya rag u diyaarsan islamarkaana wata dhar isku nooc ah iyo qalabkii buufinta oo dhammaystiran ugu horeyn mid ka mid ah howlwadeennada mashruucan ayaa ka warbixiyey qaabku uu ku bilowday iyo ahdaaftiisa maanta waxaan rabnaa inaan bilowno mashruuca la dagaalanka cayayaanka xasharaadka dadka dhibo ayaan bilaabaynaa haddii aad yidhaahdo taas oo kow ay ka tahay kaneecadu mashruucaas insha allahu waxaa fulin doono maktabka caafimaadka gaar ahaan qaybtiisa faydhoorka ee dadkan aad u jeediin insha allah uu ka koobnaan doono yaraan ilaa iyo saddex iyo toban kooxood oo ka kooban maanta waxay ka bilaabi doonaan shaqadaas qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada buulafulay oo ah manqarka walaayada islaamiga ah ee baay xaafadaha ka xigana insha allahu maalmaha xigo ayaa hooshooda la geli doonaa maanta waxaa laga bilaabi doonaa haddii ad yidhaahdo xaafadda la yidhaahdo cusmaan iyo xaafadda cumar oo si wadajir ah looga shaqo looga qaban doono shaqaalahan aad u jeediin oo ku qalabaysan haamaha iyo qalabka sunta la isaga difaaco oo waxay diyaar u yihiin in howsha iyadaa bilaabaan dhanka kale waxaan makrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex qaadnay qaar ka mid ah qoysaska guryahooda laga sameeyey howsha buufinta oo ay si xirfadeysan uga howlgelayeen xubno si wanaagsan loo soo diyaariyey kuwaasoo idqaaninayay howsha loo igmaday oo ah barnaamij bulsho oo sare loogu qaadayo badqabka dadka iyo deegaanka bismillaah waxaanu yimid dhowr beri ka hor walaayadii oon sigdigtaay xaafadda cusmaan anoo dekan oo iyana sigdigtaay kanaacada hal falo hal nadiifiyo wasaqdi macnaha shitita halag laahiy iyo gashamaanta waxaa waaye udurrisag dhaladeen kanaacadaasag dhalatta marka intaasaa legdigshara saaka waxadan suunteer reg qalabaysan oo wedadin haaman unun diyaar baa aheen saddex beri ka hor baa nunu digi guryaashii oo maaragna saaka alasayba haafadda alaabta lag bihiy oo bannaanka alaabta taallaay iyaa nuulyibid wal buufiy alxamdulilaahi kanaacadii sanadkii horan sidaa nunu buufiy waaba dhararsaneen in maaragna haddan kanaacadii nulku buufiyaay bismillaah maay deganaa xaafadda cumar dadkoonayta oo lambuufiyay oo buufinta yaa ka mid ena eediona eeda aan ka faraxsanna maasha allah dadkaasay shaqo wanaagsan anin qobodeen waxyaalaha noo buufimayba ka mid ee dhilmaanyada baranbarada kadalaanka waxyaalaha un eed dhibanka qabniya ka mid ata maasha allah mayba ka odsaane dadkaasay shaqadaasay wadaan in iyo markasta haniinka nagnagaan jazaakum allaahu khayran anoo magaaga iidan abdilaahi fow ah xaafadda may deginaa cumar walaayada islaamka ninkooyan oo buufin ninka koyti dhowr badan oo ninkooyan gaar ahaan faydhoorkee si gaar ahaan boqolkiiba sagaashan intay tookial nin buufi laakiin buufinta oo shashal eh manaha sunto hoob iyo naftiya kafiif lakuweela anu walma buufiyaas hoob laku culusayan eed eed oo lanka meersaday alxamdulilah eed anka meersanay hata kor nin buufi hamiin hataa sinyeer mateegidaana marlamaadal haninkanagi geeka ninkooyan talaadad ee ninkooyan eedal ninka buufi si wanaagsan sharaflehal ninka buufi gaar ahaan aan horta minkay gaas ahaan may linka buufe sidii muslimiin dhan linka buufe oo kale linka buufe maasha allah hatan wal oo dhalmaanyo een macaran cayayaan kasta walow diriga walow barabarada walow macnaa bahalad yar oo iyon oo macnaa dhiig in lahayna dhulgal eraayaan wal kasta ka dhammaadeen maasha allah barnaamijkan muhiimka iyo waxqabadkan lagula tacaalayo cayayaanka oo ay ugu saamaynta badan tahay kaneecada ma ahan kii ugu horeeyey ee lagula tacaalayo raadadka iyo dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka xilliga guga ee laga sameeyo degmada boolafulaay balse waxaa mashruucan ka horeeyey wacyigelin dadka loogu baaqay inay iska suuliyaan wasaqda iskana nadiifiyaan wax kasta oo deegaanka u horseedi kara inay ka dhashaan cayayaanka mahadsanid bashiir kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada xudur sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed dowladan oo socotay muddo sagaal cisho ah islamarkaana ay ka faa'iideysteen lixdan xubnood oo ka kooban culimaa udiin iyo waxgaradka beesha leysan ee degta wilaayada bakool ayaa lagu soo gabagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayadaasi dowlada oo ay soo qabanqaabisay wilaayada bakool waxay muddada ay socotay odayaashu ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah iyagoona mujaahidiinta kaga mahadceliyey juhdiga ballaaran ee la geliyey harakadii imaamshe amiirshe xafidahullaahu abuu ubeyde anka mahadsanyo dowrada lanka kor ha ku diray xarakada guud kor haneenku dirtiyo haayan xafidahumullahu kullijows iyoonay makaatiibtiis welibaalrow ilaahay xifdiye sheekhi abuu cabduraxmaan sheekh cuthmaan usuna walaayadii dacwadii si guud ah ningeysiyey si khaasa si bacle ah oo naaskas bariyor si lixdun qof dadkii oo mujaahidiinta furunti i thuquurta ninka jaran yaanka mahadsan hoola dadki gees kasta oo mujaahidiinta hoollu ku haayan dhufayse ka baryo haayan gaalada la xisaabtameno dhufeyse si roore kukubiyan mise kan kale dhufeyse ka reeben yowaa ilaahay xifdiyaa ya ka mahadsan gees kasta oo hata wilaayaadkiyo kukajaran dhufeyse kukajaran anti geesitenoo rogan lamba dhigan langa dhoobkan ka jara langa dhufeysnen ka jara yada laka bari galohay amaare lamba habartono ku guursudu fadey lamba onugonu ku wedada fadishin kun lugontisan hirinyi ilaahay fadlijay dadki ilaahay noo ka reebo hayo alxamdulilah yo ka mahadsana xafidahumullahu ka mahadsanyin hoolun maylarey bootunglibe maylarey kudaadasha dhuma islaamku isuba guulaysadi bootun haleentolay dhuma ilaahay garabkaan higala kitaabka maha ka dhimani ilaahiniisu ashar alxamdulilaahi tani arkiisin hanolomogonaytan wilib hatana wilib amasinka bakiile harakadu nagali yaanta kaalani allaka mahasan markamadi anantaka reebada hooba ilaahay era waaga maylarey fiigantoa kuhirti maana ay ka sarnay maana ay kiisahanay jahaadkun lukuyaaba shan qof leha bilawta hatanta roog guulanti kitaabka alxamdulilaahi kalaati alayka wel waa bilaahi towfiiq waan ku bahay waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo xafladdaa soo xiray ayaa si aad ah ula dardaarmay odayaasha iyo culimmada beesha isagoona faray in cilmiga ay faa'iideen iyo sidoo kale waxyaabihii lagu ballamay ay gaarsiiyaan bulsho weynta beesha marka maylan baahanyaa in mana laan horaadiisan lasinka ogaay laan horaadnimada lasinka ogaay in reed lahan ku marna insha allahu tacaala ogaada kitaabkan waa ilaahay subxaana wa taala ummadka shir saare ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakharin dadna ilaahay kitaabkan waa sharaftiyo koran ka gaade ilaahay ka cizeeye dadna may waa kitaabkan yo ku gaabiyaan dartiya waa ilaahay indulaaye marka may balanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kaalintii tin dowradu markii lakubahu waxyaabaha uuna ka ballangni jihaadkaasa kumid hay may kumid ah waxyaabaha uuna ka ballangni addacwatu ilaallahi mayne culamaaudiinka iyo ganacsatada inta markii laku taba in gabaa'ilkii la jamciyo jufujufu dowrulanka gobada oo gob kastaba ama samadoon kasta dad shay maanaa usa jamciyo dowrulan gobada duruuslan akhri ummata jahliga laku saaramaha walaa ka ballangni ballang maha khiyaare jihaadkan anti una maana tabartan ee naf iyo maal in una kabiina diyaar maha jazaakum allahu khayra jazaa arrintaas una ka ballangni may ambaa hantaa dadki reed noo jari in la deersiyo fadaas marka may waa waajibkiisan ka qaadan waana ballanga ka galnay ogaytan ballantan nabadoonada dhammaan may la rahay surman culamaauddiinka surman ganacsatii saas oo kale walaaun ka ballangni may haytahen kitaabka allah subxaana wa tacaala in lan gargaaro garab lagnagado hiil lagnagada mayne jazaakum allahu khayra jazaa wilaayada abakool ayaa sare u qaaday kulamada muhiimka ah iyo dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayadaas waa kan mar kale casaam carafaat waxay ahayd dowro sharci oo socotay muddo toddoba maalin ah taas oo loo soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ee gado intay socotay dowrada noqon kararsiga uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ee deegaanka tulo barwaaqo ayay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah ganacsatadii dowrada soo dhammaysatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen aqoonta ay korarsadeen muddadii duruusta ay qaadanayeen iyagoona dhanka kala codsaday in loo soo celceliyo dowraadkan caynkan oo kale ah awalan allah subxaana watacaala baa mahad iska leh noo suurageliyey muddo toddoba beri ah ay dowro looga socoto deegaanka tuula barwaaqo ee degmada garbaharey dowladaas oo uu noo qabtay maktab dacwa dowladaas waxaan ku qaadanay kitaab la yidhaahdo maa yatamayazu bihi lmuslimu can ilmushrik qofka muslimka ah waxyaalaha uu uga soocan yahay kitaabkaasoo taaliifkiisa uu lahaa sheekh maxamed bin cabdiwahaab aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay waxyaalaha aan ku baranayna waxaa ka mid ah masaa'il arbac wa qawaacidu arbac yatamayazu bihina almuslimu min almushrik masaa'il afar ah iyo qawaacid afar ah oo muslimku uu uga soocan yahay mushrika haddaan nahay ganacsatada deegaanka tuula buraaqo waxaanan ka codsanaynaa maktab dacwa in dowraadka noocan oo kale ah naloo soo celceliyo oo waxa weeyaan naloo wado tuulo barwaaqo eena lagu soo xiro dowlo socotay muddo toddoba beri ah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala uma waxaa mahad iskale xarakatu shabaab almujaahidiin heer gobol heer degmo oon codsanayaa in lagu soo celceliyo dowraadkan oo kale indhaha ayaa noo kala qaadmay annaga haddaan nahay ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo alxamdulilah aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dowlooyinkan oo kale maktabu dacwa oo mar walba u taagan arrimahan inuu haddii alinahay nagaha qabtiro marka ilaahay subxaana watacaala ha idin xifdiyo meel kastoo joogtaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowladda islaamiga ah ee bariga africa haddaan nahay ganacsatada waxaanu ka faa'iidnay cilmi waxaanu ka faa'iidnay amni iyo dhaqaale iyo waxbarasho iyo wax walba oo maaragtay qof muslimaha uu heli lahaa oo ilaahay ugu xamdi lahaa baan ka faa'iidnay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maktabad dacwa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa sidan oo kale uga faa'iidaysta dowlaadka sharciga ah ay qabanayaan maamulada islaamiga taasoo ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu